أمتي ما ددهاها أمتي ما ددهاها أمتي ما ددهاها فتردت في المهاوي فتردت في المهاوي كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات وحداها كل غاوي وحداها كل غاوي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qeybta laba iyo labaatanaad ee barnaamijka shirqoolka gaalada oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
رغم هادته لسنا يا لقوم يائسينا سيعود المجد فينا إن مضينا مصلحين رغم هادته لسنا
waxaan kusoo jirnay ka hadalka been abuurada ay gaaladu ku fureen islaamka xalqadanna waxaannu uga hadli doonnaa shubhada ugu dambaysa ee ay soo duulayaashu ku doonayaan inay ku suurad xumeeyaan nidaamka islaamiga ah cadowga islaamka ayaa shubahaad dhowr ah ku furay xuquuqda ay haweenaydu ku dhex leedahay islaamka iyo kaalinta ay ka joogto mujtamaca muslimka ah waxaana radinta shubahaadkan inooga filan inaan diraasad ku samayno xuquuqda uu islaamku siiyey dumarka iyo halka uu ka dejiyey mujtamaca muslimka ah innaga oo barbar dhigi doona haweenka gaalada iyo foolxumada ay dhexleen inkastoo ay jiraan arrimo uu cadowgu buunbuuniyo oo ku aadan xuquuqda haweenka iyo inay si dhammaystiran ragga ula siman yihiin ayaa haddana qofkii u kuurgala darajooyinka ay haweenku ku dhex leeyihiin islaamka wuxuu helayaa suurad wanaagsan oo uu dumarka u dejiyey oo ku dhisan cadaaladda karaamada iyo xaqa islaamku dumarka kama xarimin xaqa ay leeyihiin kuma kallifin wax aan tabartooda ahayn kamana dhigin kuwa ka fog mas-uuliyadda shakhsiyeed iyo midda bulsho intaba kamana fogeyn xuquuq walba oo ay si xorriyad ah ugu leedahay bulshada dhexdeeda islaamku wuxuu dumarka ka badbaadinayaa mafaahiimta khaldan iyo dulmiga ay dadku ku hayaan haweenka gaaladuna dhankooda marnaba khayr lama doonayaan haweenka hadafkooduna waxa uu yahay inay ka fogeeyaan islaamka iyaga oo ku boorinaya inay ka xoroobaan allihii abuurtay marka taariikhda dib loogu laabto gaaladu si xun ayay ula dhaqmeen haweenka heer ay la mid dhigeen xayawaanaadka waxaana qaar ka mid ah tusaalooyinka dhacdooyinkaasi ka waramaya a-sheykh xasan yacquub dumarku ha ogaadeen in haweenaydu ahaan jirtay mid laga doodo waxa ay tahay waxaa dhici jirtay in khubarada iyo barofesoorada iyo kuwa diinta baatilka aaminsan ay ka niqaashi jireen masaa'il badan oo ay ugu weyn yihiin kuwa soo socda kow waxay ka doodi jireen haweenaydu ruux ma leedahay mise waa bilaa ruux labo haddii ay ruux leedahayse ma ruux bani aadan baa mise waa ruuxda xayawaanka saddex qaarkood waxay ku doodi jireen haddii aan ka soo qaadno in dumarku yihiin dad xambaarsan ruuxda aadanaha kaalintee ayay bulshadu ka joogaan kaalintoodu ma u dhigan tahay heerka uu adduunku bulshadu ka joogo mise wax yar unbuu ka sarreeyaa afar waxay ka doodi jireen dumarka ma waxay xambaarsan yihiin ruuxda shayddaanka ee xun taas oo loo abuuray oo keliya inay wax fasahaadiso waxna lumiso mise wax kale ayay xambaarsan yihiin haddaba xilli ay haweenku arrintoodu ahayd mid sidaas looga doodo ayuu islaamku sheegay xaqiiqada dumarka wuxuu ku sheegay in ay la dhasheen ragga labadoodana hal meel laga soo wada unkay sababtoo ah insaanka oo dhan wuxuu ka soo bilowday abuuristii nebi aadam calayhi salaam dumarka waxaa laga abuuray qayb ka mid ah aadam calayhi salaam sidaas ayay ku noqdeen dad wada nool wadajooggooda wuxuu allaha ku badiyey dhalmada lab iyo dhadig sidaas ayay isku weheshan doonaan ilaa uu qiyaamaha ka dhacayo waana taxane isku xidhan oo ku socda doonista allaah iyo xigmaddiisa iyo sidoo kale sunnaha allaha ee taranka dadka oo jiilba jiil isku beddelayo haweenka waxaa sharaf ugu filan in suurad ka mid ah qur'aanka magacooda la siiyo sidoo kale uu allaha suuraddaasi ku bilaabay sida tan yaa ayuhannaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minha sawjaha wabaha minhumaa rijaalan kasiiran wanisaa'a waataquu allaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaam ina allaha kaana calaykum raqiiba nafta keliya ee khalqigu ka soo askumay waa nafta nebi aadam calayhi salaam abuurkaas kadib waxaa ka dhashay mid sugan iyo mid la sagootiyey dhabarka aabbiyaasha ayaa ah halka ay ubadku ku sugan yihiin halka raximka hooyooyinkuna ay yihiin kuwa soo sagootinaya abuuristan rabbaaniga ah kuma cibro qaadanayaan qoom wax fahmay mooyaane miyaynan eegaynin inuu allaha tilmaamayo subxaanahu wa tacaalaa in asalka uumista ay tahay mid u dhexaysa lab iyo dhadig labaduna ay hal naf uun ay yihiin halkaas nafna aysan wax saameenha ku lahayn kala duwanaanta dhadiga iyo laboodka mid walibana uu la gaar yahay waxa uu ku habboon shaqadiisa nolosha si ay labaduba u noqdaan kuwa is-dhammaystiraya marka la gudanayo shaqooyinka laga doonayo walaalayaal in islaamku uu caddeeyo xaqiiqada xilli dumarku ay aad ugu dhibanaayeen adduunka oo dhan waxay ku filan tahay in ay xaqiijiso inuu islaamku yahay shareeco rabbaani ah oo cadaalad wax ku xukumaysa nidaamyada ay dadku degsadaan ayaa ah kuwa khilaafsan wanaagga shareecada bani aadamku waxay marba dhinac la aadaan dasaatiirta ay dejisteen iyaga oo hawadooda wax ku dhisanaya dhexdoodana isi siinaya waxyaabo gaar ah oo ka dhigaya kuwo ilaahyo ah halka dhanka kale ay dumarka ka dhigayaan kuwo addoommo ah oo mar walbaahi xuquuq loo raadiyo markii uu islaamku yimid wuxuu xididada u siibay dhaqamadii xumaa iyo xadgudubyadii lagula kacayay dumarka halkaasina waxaa ka dhashay isbeddel weyn oo dumarka u horseeday cizi iyo karaamo sidaasi darteed waxaa dumarka muslimaadka ahi la gudboon inay ku xasilaan karaamada weyn ee uu siiyey allah tabaaraka wa tacaala islaamku wuxuu sheegay in haweenka iyo raggaba hal naf laga wada abuuray meelna laga soo wada unkay keliyana waxaa loo qeybiyey shaqooyinka iyo mas-uuliyaadka qolo walbana wixii u suuban ayaa la faray suurtagal ma tahay in haweenaydu kirishboy ama rare ka noqoto gaari xamuul ah ama ay noqoto madaxweyne waddan islaam ah oo habeen iyo maalin ay qaabisho madaxda iyo wufuudda ragga ah ee u imanaya ragga iyo dumarkaba haddii uu midba ka kale isku dayo inuu ka qaato wixii uu la gaarka ahaa waxay noqonaysaa khasaaro iyo jaahilnimo weyn tusaale hadda waxaa jira rag wadamada gaalada ku nool oo odhanaya waxaa naga maqan xuquuq waxaana doonaynaa inaan noqonno haween markaasaa la guursanayaa sidii gashaanti ama haweenay garoob ahi qofku iskama dhigi karo wax uusan ahayn raggaasi waxaa ka mid ah ninkan soomaaliga ah oo ku nool waddamada reer galbeedka waayo dumarkii anagu waxaan rabnaa xuquuqda nimanku leeyihiin oo kale waxyaabaha naga dhexeeya commonka naga anaga iyo dumarka waxay tahay khaniisiintu inay xaguursadaan ballamaba ogolaba marka taa laftigeeda wax common aan ku leenahay ogow dhaxalka markay noqoto dumarku boqolkiiba ka dambeylay anaga khaniisiinta dhaxalkeenu waaba la qaatayba siro baa leenahay markaa xuquuqahaas iyo xuquuqo kaloo fara badan oo hadda aan si dhaqsaa maskaxdeeda ugu soo dhacaynin ayaan felis ka nahay inaan wax kumana ka nahay gaaladu waxay ahaayeen kuwo nolosha ku duuga gabdhaha midii dilka ka badbaadana waxay u diidi jireen guurka iyo xuquuqaadka kale ee ay leedahay odayga gaalka ah haddii loogu bishaareeyo inay gabari u dhalatay halkii uu farxi lahaa waa uu fajici jiray wejigiisana xanaaq dartii ayuu la madoobaanayay sidoo kalena bulshada ayuu ka dhuuman jiray waayo qaarna waa ay ku diganayaan kuwana waa ay la damqanayaan oo waa ay u soo tacsiyeynayaan ustaad cabdullah waxa uu sharaxaad ka bixinayaa muuqaalada noocaas ah iyo bahdilka ay gaaladu kula kacday haweenka gaalada asalka ahayd kuwii kufaarta ah oo duugi jiray yaa taariikhyadan la xasuusinaya واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كذيب اليتان يعني waa labadii udhaxaysay waxay udhaxaysay labo nin iskaga haysto calaa huuni oo sabra iyo nin dila labadaasay udhaxaysaba fi ljahiliya oo nafs alcamiliya soo celinayaan labadana marka waa kuwaas ninka hore waxaa la yidhi rajulun تأخذه شفقة فيبقى الأنثى التي ولدت له وهو كاذب القيد وحزنه غير رافع رأسه في الجمع الجاهلي ورجل تضرب في رأس الجاهلية الممتنة يعني فيتخلص من الأنثى التي ولدت له نيك الله وكاس قبر الله أصلا بيقول حيس وقبر الله وأن معاذ إلهي كتاب منتهي إلهي سبحانه وتعالى وحوي لغراكيس يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا oo yuزawجهm ذukrاana وinaaثa في suuraة الshura yani ahmiyadda gabadhu ay leeyihiin iyo muhiimadooda ayagu kuwaas ahmiyaddii gabadhu lahayd iyo qiimaheedii iyo qaayihii way ku tunteen kuwaan hadda joogana waa ku tunteen oo gurigii bay ka soo saareen waxay geeyeen maaan shaqadeeda ahayn hawl aan hawsheeda ahayn dharkii bay ka dhigeen waxay ka dhigeen badeeco waxay ka dhigeen xayeysiis waxay ka dhigeen aflaab yani ilaahi subxaana watacaala wuxuu inaa khalaqnaakum min dakarin waunha waa shaqaa'iq rijaal waxaasoo dhan way ku tunteen islaamkuna waa diiday jaahiliyadaas waana tirtiray yani ilaahi subxaana watacaala khalqigiisa iyo koonkan iyo kulli waa zawjayn waay ma jiro waxaan lamaano ahayn laba qodob bay ahayd dilka gabadha waxa keenayay jaahiligi kii asagaa hadda waxaad moodaa in laga gudbay laakiin mid kalea loo gudbay qodobka asagana waa jiray aayaddaa ka hadlaysa maaragtay yani khashyata imlaaq faqri dartii aad ka baqaysaan dartii a u dilna la yidhi carruurtiina kaasi weliba gabadhba male waa la dilaya kaas carruurta oo dhan waxaan loo dilayey waxaan ku kori maayo dhaqaalo uma hayo ilaahi subxana watacaala taasuu ka hadlay fii suurati maaragtay islaana waa kusoo aroortay aayaddaas suurat alcaama kusoo aroortay meel badan qur-aanka waa laga helayaa mawduuqaas yani waxaa la leeyahay khashyata imlaaqi naxu narsuqa iyaam ina qatlahum kaana qidaan kabiira lababa waa kuwa jaahiliga jiray midkaa ceebta u dilayey iyo maaragtay yaxyax iyo midkaa fakriga u dilayey kii ceebta iyo yaxyaxi waxaad moodaa hadda waaba ka darano fakrigaaba loo dilaaba hadda isagoo asaaliib casriyeysan oo horumarsan yani uurkaaba lasoo ridayaaba ijhaadka marka waa kii un waa khashyatu iblaaqi unbaa taagan waana diin la-aan wey shareecada islaamku waxay sugaysaa in ragga iyo dumarku ay si isku mid ah mas-uuliyad uga saaran tahay arrimaha diinta ee ay allaah ku caabudayaan iyo umuuraha bulshada xukunkooduna waa isku mid marka la eego iimaanka iyo kufriga daacada iyo macsiyada iyo abaalmarinta iyo ciqaabka haweenaydu waa makhluuq mukallaf ah oo leh dhammaan waxyaabaha qofka takliifka lagu saaro waxaana qiimahaasi weyn ee ay haweenaydu leedahay sharaxaad ka bixinaya a-sheykh cabdulilaah gabadha muslimadda ah islaamku xuquuq kaamil ayuu siiyey waxa iyada iyo ragga ku kala duwan yihiinna waa wax yar oo ay keenayso dabeecadda mid walba ilahay uu abuuray horta karaama insaaniya waa laga saman yahay oo ilahay wuxuu leeyahay fii kitaabihi walaqad karamnaa bani aadam bani aadamka o dhan waan karaamaynay waan sharafnay rag lama dhihin bani aadamka o dhan waa laisku duubay gabadhu way ku jirtaa wax ragga u gaar maaha horta midda kale waxay gabadha kaloo nasiib u heshay muslimaddu inay cadaalad hesho cadaaladda sida ninka loo cadaalad aan loo dulmayn ayaan gabadhan loo dulmayn xaggan cadaaladana waa loo siman yahay rag iyo dumar wuu siman yihiin wax ku kala duwan yihin ma laho qof kasta in la dulmiyo diintu ma ogolo xaqiisay siisay cadaaladda waa loo siman yahay waxaa kaloo loo siman yahay oo ninkii naagtu ay ku kala duwanayn waxaa la yihahda abaalmarinta qof kasta oo khayr la yimaado oo camal fiican sameeyey xagga ilaahay waxaa weeye wuxuu ka helayaa thawaabkii camalka uu sameeyey iyo dadaalkuu la yimi oo waatay aayadda qur-aanku ay ahayd man camila saalixan min dakarin aw unthaa wahuwa mu'minun falanuxyiyanahu xayaatan ayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun qofkii la yimaada camal wanaagsan dumar ha ahaado rag ha ahaado isagoo mumina oo tawxiidku u sugan yahay camal fiican ku dara waxaan nooleynanaa buu ilahay leeyahay nolol wanaagsan waxaana ku abaalmarin doonaa ajarkoodaan siin doonaa sida ugu fiican biaxsani maa kaanuu yacmaluun camalkii ay sameeyeen oo loo laban laabay oo loo wanaajiyey oo ka fiican kay sameeyeen baa la siin doonaa aayad kale waatuu ilaahay ku lahaa ma kala soocin rag iyo dumarka ina almuslimiina wاlmuslimaati wاlmu'miniina wاlmu'minaati wاlqaanitiina wاlqaanitaati wاlsaadiqiina wاlsaadiqaat wاlsaabiriina wاlsaabiraat wاlkhaashiciina wاlkhaashicaat wاlmutasadiqiina wاlmutasadiqaat wاlsaa'imiina wاlsaa'imaat wاlxaafidiina furuujahum wاlxaafidaat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما rag iyo dumar mid kastaba ahaadee qofkii kh- la yimaada arrintaa mu'min muslim mutasaddiq saabir saa'im wixii khayra la yimaado waxaa weeye ajar weyn baa ilahay siinaya arrintaas waa ragga rag gaar u maaha abaalka waa loo sameyn yahay jannada waa loo sameeyey iyo khayrka ilaahay waxa ay gabadhu ragga kaga duwan tahay baaba iska yar waxay kaga duwan tahay oo keliya waxyaala yar oo dabeecadda iyo umuurta dumarka gaar u ah waxyaala dabeecadda marka ilahay u sameeyey ilahay saa koonkan sameeyey isagaa labada cunsur ba sameeyey ragga iyo dumarkaba sameeyey siduu koonkan uu isu dheelitirmo cunsurna cunsurka kale kama maarmo ragguna dumarka kama maarmo dumarkuna ragga kama maarmaan noloshuna mabay qiimo ma yeelanayso haddaan maaragtay tanaasulkaa iyo tarankaas iyo sidaa ilahay ugu talagala ayaan u soconin ma soconayso marka dumarku intaa un bay kaga duwan yihiin wadaaif gaara oo ilahay ugu talagalay oo raggu uusan qaban karin ba weliba qabanay iyagu ilahay wuxuu ugu talagalay dumarka matalan alxamalu walwadac noloshuna isma ma toosayso labadan cunsur haddaan labaduba ayaan iskaashan rag iyo dumarku midna ka kale kama maarmo saan sheegnay waxaaba dhacaysa oo ay noqonaysaa gabadhu inay ka fadli badnaato xagga ilaahay uga dhowaato malaayiin oo niman ah malaayiin min arijaal marka meeshu cibradu waxaa weeye waxaa la eegayaa bitaqwa wey falcibratu bitaqwa gabadhu hadday taqwo la timaado oo taqwadeeda maaragtay ay- u- u- ilaahay aada uga cabsato waxaa weeye rag badan oo iyada xagga taqwada ka hooseeya ayay xagga ilaahay uga dhowdahay taqwaduna waxay miisaanku tafaa- miisaanu tafaadul cinda allah micyaarka ama halbeega dadka lagu kala fadilayo lagu kala sharfayo lagu kala- ku kala saraynayaan cinda allaahi waxaa weeye taqwada weeye marka qof walba taqwadiisa ayuu maaragtay ku qiimeysan yahay gabadha marka waxaa laga rabaa wax kale lagama rabo inay dadaasho oo aada u dadaasho oo ay qudwo ka dhigato gabdhihii suubanaa ee caalamka soo maray aasiya binti musaaxim maryam binti cimraan khadiija binti khuwaylid faadima binti maxamed sal allahu alay wasalam caaisha binti sidiiq iyo kuwii lamidka ahaa inay ku dayato ee fadliga badnaa oo dariiqii nebiyada iyo saalixiinta iyo saadi- iyo- iyo- iyo sidiiqiintu ay mareen ay gabadhu ku dadaasho inay marto intaa unbay yaa looga baahan yahay marka wax kaloo ay rag uga baahan tahay ama u kaga dhiman tahay ama kaga hooseyso ma laha waxaan isweydiinayna gabadhu xaq maal inay dhaqato xaq ma u leedahay oo maal kasbato na gabadhu xaq bay u leedahay ina maal si ninku ma xoolo u dhaqan karo xoolo u urursan karo tijaaro u geli karo ayay iyaduna u bannaan tahay islaamku gabadha wuxuu u ogolaaday inay xaqu tamalluk inay wax mulkido xoolo yeelato oo ku tasarufto xoolaha iyaga ah, maalkeeda ku tasarufto inay wax iibiso wax soo iibsato maalkeeda waqaf u bixiso hibo u bixiso ama hibada iyada la siin karo inay wax kirayso inay wax deymiso ama deynsato inay wax sadaqaysato ama iyada lagu sadaqaysto hadday u baahan tahay tasarufkaas oo dhan bay leedahay maalkeeda xor bay u tahay cid ku faragelinaysana ma laha waa xaq iyadu iska leedahay haye xagga shaqada ma loo sameeya iyada dumarku maxay kaga duwan yahay ragga gabadhu xaq bay u leedahay inay shaqaysato oo ay maal kasbato camalka xaqiiqiga ay gabadhu qabanaysana waxaa weeye iyo risaalada loo loo ilaahay u dirsaday kalifana waxaa weeye fii beytiha gurigeeda inay horta ka shaqayso ilmaheeda tarbiyeyso gurigeeda mas-uul ka noqoto guriga iyadaa ka mas-uula almaratu mas-uulatu can beyti zawjiha wahiya mas-uula can racyiha weeyaan racyataha weeyaan halkaasa ilaahay xilka saaray maantana casrigan joognay casrigan hormaray teknoloji hormartay gabadhu iyadoo guriga joogta ay shaqooyin badan qaban kartaa waxaa kaloo u banaan majaalka u banaan waxaa weeye majaalka caafimaadka dhakhtaro ama cusbitaallo dumarka u gaar ay ka shaqayn kartaa oo aan ikhtilaad iyaga ragga isdhexgelayn waxay ka shaqayn kartaa madaarista saan maanta ba aragno wilaayaadkan ku aragno madaarista gabdhaha u gaarka ah ee wax lagu baro ayay macalimaad ka noqon kartaa mas-uul ka noqon kartaa maamulo ka noqon kartaa waxa uu la diidaya waxaa weeye inay ay- ay gurigeeda maaragtay ay ka baxdo eh, maxaa la yihahdaa muwaafaqa la-aan iyo amar la-aan iyo inay ragga ikhtilaad iyo ku milanto ayaa la diidaya laakiin hadday xushmadeeda ilaashato xijaabkeedu u dhan yahay hawsha banaanka xataa way soo qabsan kartaa dhakhtarada u gaarka dumarka ka shaqayn kartaa madaariska u gaaray ka shaqayn kartaa shaqo kastoo dumarka u gaaray ka shaqayn kartaa oo aan iyagii raggu isku milmayn oo isdhexgelayn ikhtilaadka ayaa la diidaya shubuhaadka ka dhanka ah haweenka ee ay gaaladu muddo hore soo furtay waxaa ka mid ah dhaxalka iyaga oo sheegaya in islaamku uusan dhaxalka u simin ragga iyo dumarka lana siiyey haweenka kalabar waxa ay raggu qaataan cadowga islaamka ayaa shubhadan si daahsoon ugu baahinayay sufuufta jiilasha muslimka ah ee soo koraya si uu dareenkooda u kiciyo balse haddii aan baaritaan ku samayno arrinkan waxaa inoo soo baxaysa in islaamku uu in badan haweenka ku karaameeyey siismada deeqsinimada leh ee ku saabsan dhaxalka haddii aan qaybtan u barbardhigno mid walba ragga iyo dumarka mas-uuliyaadka saaran waxaa inoo soo baxaysa cadaaladda qaybinta ee uu allah jideeyey qof walbana waxa uu allaah siiyey wixii ku filan oo uusan ku talax tegaynin nidaamka islaamka waxa uu karaameeyey dumarka waa uu u naxariistay wuu u turay wuxuuna eegay culayska saaran sida xamliga ama uurka nuujinta tarbiyada ubadka iyo mas-uuliyadda howlaha guriga sawjkeeda waxa uuna ka cafiyey waajibaadka ah inay ka shaqayso sidii ay risqi ku heli lahayd kumana xambaarin mas-uuliyadda maciishadda ee nafteeda iyo dadka kale intaba midda koowaad nafaqaynta haweeneyda ee nidaamka islaamka waa mid waajib ku ah sawjkeeda xataa haddii ay tahay mid hodan ah ama uu reerkeedu hodan yahay balse haddii ay faqiir tahay islamarkaana aysan lahayn sawj iyo qaraabo nafaqeeya waxay nafaqaynteedu waajib ku tahay baytulmaalka muslimiinta oo laga soo qaadayo sanduuqa sakada ama sanaadiiqda kale ee caamka ah midda labaad marka haweenayda la guursanayo ninku wuxuu xambaarayaa culayska bixinta meherka oo uu siinayo gabadha iyo culayska dhammaan kharashaadka kale ee guurka looga baahan yahay halka haweenaydu ay tahay midda ka faa'iidaysanaysa meherka iyo inta badan kharashaadka guurka iyada oo aan mas-uul ka ahayn mid ka mid ah kharashaadka baxaya midda saddexaad ninku waxa uu u xilsaaran yahay oo intaas u dheer inuu mas-uul ka yahay nafaqaynta koox ka mid ah qaraabadiisa fuqarada ah sidaasi darteed waxaan ogaanaynaa in dhaxalka ay ku jiraan laba macno macnaha koowaad waa in uu dabool u yahay iskuduubnida bulshada ee ka dhex jirta qoyska iyada oo nafaqada waajibka ah ay u dhigan tahay faa'iidada uu sawjku ka helayo dhaxalka iyo macnaha labaad oo ah in dhaxalku uu taageero u yahay wadajirka bulshada taasoo qoyska ka dhigaysa mid isku duuban iyo sabarsiin ku socota ehelada laga dhintay waxaana ay tani inoo muujinaysaa xikmadda sharciyeed ee uu la gaaryahay islaamka iyo weynidiisa islaamku wuxuu haweenayda siiyey kaalin waxbarasho axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo howlgalladiisii dacwada waxaa si cad uga muuqanaya sida uu u dhiirageliyey waxbarashada ragga iyo dumarka waxaana uu yidhi cilmiga barashadiisa wuxuu waajib ku yahay muslim kasta haweenka hoggaankooda waxa uu allaah ka dhigay ragga mana bannaana in raggu ay xadgudub ku sameeyaan mas-uuliyaddaasi sida ay gaaladu ku doodayaan oo ah in hoggaanka loo dhiibo dumarka ragga sokadooda ayaa ah arrin ay diidayso dabeecadda abuuritaanka ee fidrada saliimka ah sidaa ayuuna allah subxaanahu wa tacaala tilmaamay in raggu yihiin hoggaanka dumarka الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا haddaba ragga iyo haweenka muslimiinta ah miyaysan waajib ku ahayn inay dib ugu laabtaan aragtidan toosan kana fogaadaan qalqalka iyo been abuurka ay gaaladu faafiyaan waa inaan ogaanaa in gaaladu maanta bulsho ahaan u baaba'ayaan ayna qaateen siyaasad ama oraah ay ku yidhaahdeen maadaama aan annagu burburayno waa inay ummadaha kale inala burburaan qorshooyinka ay gaaladu ku doonayaan inay bulshooyinka muslimiinta ku burburiyaan waxaa ka mid ah inay keeneen qawaaniin iyo afkaar ay buunbuuniyaan oo ah in ragga iyo dumarku furiinka u siman yihiin haweenaydana ay iyadu dalaaqi karto ninka shirqoolkaasi isaga ah waxaa sharaxaad ka bixinaya dhogtar xanafi runtii aafadan ah in ragga iyo dumarku ku siman yihiin furiinka ayaa mid ay reer galbeedku ku dhex faafiyeen bulshada muslimka ah waxay sababtay furiin burbur badan uu ku yimid qoysaska muslimiinta danta laga lahaa waxay ahayd inay sinada iyo faaxishadu ku dhex faafto mujtamaca islaamka ah aragti islaamka ah ee ku aadan guurka ayaa ka dhigan dhisidda qoys muslim ah iyo dhiirogelinta taranka ummadda diintu waxay aad u dhiirogelisay guurka mid walba oo ka mid a labada isqabtana waxaa mas-uuliyad ka saaran sii jiritaanka qoyskaas islaamka waa inay ka fogaadaan wax walba oo burburin kara reerkooda sidaan ogsoonnahay islaamku wakhti go-an kuma xirin muddada guurka islaamku ma laha intaasaan isqabaynaa laakiin shiicadu waa faasidiin zinaday dhinac ka faafiyaan gaaladay ka soo qaateen shan iyo toban maalmood waa qabi kartaa naagta shiicada ah labaatan maalmood bil intaad doontid ayaa qabi karta ay ku leeyihin ayib balse wuxuu jideeyey furitaanka oo isna imaanay ilaa waqti laga maarmi waayo ma ahane laakiin inta ka horeyso la doonaya in la raadiyo xal ku aadan sidii jiritaanka sii jiritaanka usrada muslimka ah si taas loo gaarana waxaa laga maarmaan ah in lagu dhaqmo diinta islaamka ah lana raaco tusmooyinka soo socda kow inuu jacayl iyo naxariis ka dhaxeeyo labada isqaba ilaahay muxuuri wajacala baynakum mawaddatan wa raxma kalgacayl hadduusan jirin isjacayl guurkaa ma sii jiri karo gurigaa kolkii la waayo marka shardigan wax macno ah ma yeelanayo xiriirka dhexmaray qoyska taas oo sidoo kale keenaysa inaan la gudanin waajibkii hadbakan kale ka saarnaa arrimaha qoyska waxaa loo baahan yahay in qoyska muslimka ah ay ka muuqato tilmaamaha uu qur-aanka ka bixiyey labada isqabta waa inay isku muujiyaan mawadda iyo raxma tan labaad tacaamul wanaagsan iyo dabeecad wanaaga loo baahan yahay waxaa laga maarmaan ah in dhaqanka ka dhaxee labada isqabtaa uu ahaadaa mid akhlaaq wanaagsan iyo dabeecad ku dhisan haddii la waayana waxaa gaabis noqonaya ama meesha ka baxayaba mucaasharadii ama wada noolaanshadii samafalkii iyo wanaaggii labada qof ka dhaxeeyey ilaa ugu dambeyntii qoyska sidaa ku burburo dhibaatana ku timaado caruurtii reerka saddex in mid walba uu ajiibo kan kale baahidiisa haddaysan jirin waxyaabo sharci ah oo maanacaya taas oo ka mid ah tiirarka asaasiga ah ee uu ku dhisan yahay qoyska muslimka ah waxaan ku talinayaa in qoysaska muslimiinta ay guryahooda kula dadaalaan dikriga alle qur-aanka lagu akhriyo subax iyo galab iyo haween la laasimo adkaarta gaar ahaan adkaarumasaa wasabaax guriga buri islaam uu noqdo shaydaanka uu ka cararo gabadhay wiilka habeenka ilaahay caabudana salaatuliil dukadaan ilmaha loo xirsi xiro adkaarta xijaabka la baro maqhribkii la ilaaliyo dhaqan islaam naga muuqdo weeye gaaladu sida ku cad diraasaadkooda waxay muslimiin badan oo la dilaahay ka jecel yihiin qoys muslim ah oo burbura waana fakar ay awowgood ibliis ka dhaxleen
جددوا الدين وسيروا في ركاب الخالدين وإذا نحن تخاذلنا وعشنا خملينا جددوا الدين وسيروا في ركاب dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta laba iyo labaatanaad ee barnaamijka shirqoolka gaalada tan iyo qaybta xigta waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أمتي ما لدهاها أمتي ما لدهاها أمتي ما لدهاها فتردد في المهاوي فتردد في المهاوي كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات وحداها كل غاوي وحداها كل غاوي أمتي ما ندهاها فتردت في المهاوي